haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan cashicuud iyo ibraahim xasan daandure
waana wanaagsan dhegaystayaal oo mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim oo dhambaalka ugu horeeyana haddaana toddobaadkan ku bilaabo waxa uu naga soo gaaray adeer cismaan aweys xadaad iyo sidoo kale amita iyo xaaskiisa iyo eedo samiira saalax qaasim iyo adeer jiddo xasan oo loo yaqaano jiddo jesto iyo sidoo kale adeer salmaan nadiir iyo xaaskiisa eedo baarliin maxamed aweys baa layidhi iyo eedo sitey maxamed sheekh qosol wanaagi iyo adeer cabdisalaan yuusuf jimi iyo abti cabdilcasiis cali xuseen waxay dhammaantood kala joogaan baa layidhi dalka iyo dibadda iyo dhammaan baa la yidhi caruurta xaafadda wiilwaal oo wakiil ka ah baa la yidhi adeer cali abuukar cumar kareka boqorka boondheere baa la yidhi waxa ay taaniyad kaliyo laaba u dirayaan baa la yidhi wiilkooda maxamed xasan sheekh iyo warda yuusuf sheekh oo ku aqalgalay gobolka almahra ee dalka yemen ducada waxaa la yidhi waa caashicuudi daanduray waxaanu arooskaasi ka dhacay dalka yemen gaar ahaan almahra ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqaya saleebaan xoosh cumar iyo waxay yidhaahdeen ege rooble cali ayey wacays rooble iyo khabiira cabdi cilmi dhammaan dadkaasina waxay joogaan carta dalkaasi jabuuti iyo magaalada buloburte ee gobolka hiiraan waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan rayaale ibraahim cali iyo zaynab cabdi cilmi oo gabadh ugu dhalatay magaalada carta gabadhaasna waxaa loo bixiyay yidhaahdeen baxsan rayaale ducaduna waa xaggiina waxaa leenahay gabadhaas allah ka dhiga tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu ka yimid dadka u horeeya waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdulaahi shanfool baa la yidhi iyo maxamed saciid cali iyo maxamed biixi maxamed cawil cawl xirsi cabdifataax axmed maxamed iyo jamaal jaamac xaashi iyo farxaan jaamac xaashi yaxya cabdulaahi shanfool iyo iid axmed maxamed iyo axmed ibraahim shaqalle iyo cabdirasaaq cali cabdi iyo hinde cabdulaahi axmed iyo jamaal cabdulaahi axmed waxa ay hambalyo meher ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi maxamuud maxamed xirsi waxa uu ku magac dheer yahay cadaani iyo caasha cabdulaahi axmed oo meherkoodu ka dhacay laba iyo labaatankii bishan oktoobar ee sanadkan maalin khamiisa bay ahayd aad baan u xusuustaa askar hotel baa la yidhi magaalada gabiley ducada waa xaggeena baa la yidhi waxaan ugu ducinaynaa meherkaasi dhex maray maxamuud maxamed xirsi iyo caasha cabdulaahi axmed in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka khayrka qabana lagu kala helo wiil yacaano gabar yacaano aamiin dhinacii heesaha waxaan ku horeynaynaa heestaan kudhigeedu yahay dhakac dhakac dhamsirikow dhuudhuumasho aan dhihi jirnay ibraahim markaan yaran matiiba oo hees laga soo dhigay dhuudhuumasho dhamsirikow
waxbaba isoo xasuusisay ibraahino waa xilli aada u fog oon xusuusta inta la fadhiisto oo lugaha la fidsado iyadoo gabdho wada foodleyla yahay marka lugaha waa la istirin jiri soo ma dhaka dhaka mala hadda adigaba sida haddaad sheegayso ama ka muuqata baad soo martay marka waa ciyaarihii xaafadda farxiyo kaba yaray ayaan ka sugaynaa
ruuxiya lafuguu dhaadhaca untaha cunnada aydi maraqiya iibiya wadnuguhu dhex socda caashaqa wareegihi lagama garbo ruuxiya lafuguu u dhaadhaca untaha cunnada aydi maraqiya iibiya wadnuguhu dhex socda
dafarkii jacaylkow adaa boogta dhegi karay leedahay sidaad dhibacda roobkan ku dhowraa dhegaygu aday ku maqlaan dhehigana aday ku dhugtaan ruux la jecel yahay iska dhe iyo qof wax jecel iska dheh farciyo kaba yar ayaa ku luuqeynaysa heestaasi dhinac waraaqaha mar kale haddaan u leexano waxaa si wada jirah tahaniyad u diraya balyaro dadka kale ah cumar xasan cabdiraxmaan abeeb qodax iyo cabdirasaaq cabdinuur iyo ifraax maxamed cali waxay dadkani dhammaantood joogaan baa layidhi dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada washington d c iyo magaalada st cloud ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxay tahaniyad aroos hawada u marinayaan najiib cabdi nuur iyo farxiye maxamuud aadan oo xaddii ku aqalgalay magaalada st cloud ee gobolka minnesora ee dalkan maraykanka waxaay leeyihiin kala helo ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhabaalkana wuxuu ku bilowday waxaa islaaminaa dhammaan shaqaalaha lanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha caashucud iyo daandure waanu idinku guddoonay waxaana habig yidhaahdeen maamo faadumo cabdi gurxan iyo doctoresa shamso salaad aadan iyo dhammaanba reer salaad aadan iyo dhammaan reer sheekh xuseen gambe waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan sheekh cabdullaahi sheekh xuseen gambe iyo waxay yidhahdeen shukri salaad aadan oo gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaakshiid waxaana gabadhaasi loo bixiya yidhahdeen munawara sheekh cabdulaahi waxaanay leeyihiin allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dalkeeda diinteeda iyo dadkeedaba anfacda aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinayaa waxaa dhambaalkan dadka diraya ugu horeeya axmed inshaar cabdille maxamed shariif maxamed nuur iyo ubax maxamed guuleed iyo hodan maxamuud axmed iyo cabdinuur barkhadle iyo yuusuf maxamuud cusmaan iyo xamde cali gaani iyo axmed cabdi caydiid iyo saxane shariif daahir iyo dhammaan reer shariif daahir waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan cabdikhadar shariif daahir iyo marwo nimco cumar ibraahim oo wiilgu dhashay cisbitalka daarulxanaan ee magaala madaxda jabuuti baa layidhi wiilkaana waxaa loo bixiyey salaam cabdikhadar shariif daahir waxaana alla uga baryaynaa bay yidhaahdeen inuu noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfacaa amiin waa tahay hambalyadana waxay naga soo gaartay cabdirasaaq yuusuf cali iyo maxamed yuusuf cali iyo axmed sheekh cali warsame iyo cabdikariin maxamed ciise iyo waxay yidhahdeen cabdiqaadir xuseen jimcaale iyo daahir cali cilmi ramadaan cabdulaahi axmed cabdikariin axmed daahir iyo maxamed cabdi sheekh ibraahim iyo waxay yidhahdeen shaafici maxamed firdhisle iyo maariya cali mayow iyo farduuso sheekh salaad xaydar iyo waxay yidhaahdeen shukri xasan jaamac nasro daahir cusmaan sacdiyo cabdi sheekh ibraahim iyo saciido khodar cabdiraxmaan iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin inay hambalyadan gaarsiiyaan islamarkaasina ay heestan la dhegeystaan farxiye maxamed xarane iyo waxay yidhaahdeen cali qadar siciid maxamed oo arooskooda uu ka dhacay dalka sweden ducaduna waa xaggiina waxaa lena arooskaasi allah ka dhigo kii lagu nasto oo lagu nagaado bashbash iyo barwaaqo ee bano uu kala siiyo ubad keyr qaba dhinacii heesaha caasho heesta xigta waa waa hees marka aan dhegeysta israada alla maxay run badan sheegtaa ismoog waxaa ku luuqeynaya labada fanaan xasan aadan samatar iyo shankaroon axmed yuusuf sagal
ismoog udbihii bay dhisaysaa ismana oga
ibrahimow waxay kusoo dhacaysaa heesaha inta badan fanaaniinta ay qaadaan ee abwaaniintana ay sameeyaan markay soo dhegedhegeeyaan xaafadaha iyo wixii bulshada ka dhexdhacaya meeqaad aragtay minyaro meelaha ku jirta ee migoyntiina aanay war ka hayn iyo mid arooskiisa la aslaayo haddana aan mid kale ka warhayn mid kaloo xisaabta ku jirta iyada nolosha iska saasa casho ya marka abwaaniintana waa qarxiya soo ma waxba ma qarsoona waa tahay waxaan soo qabanayaa dhambaal qurux badan dadka diraya waxaa ugu horeeya abe xasan sheekh saciid mascuud iyo hooyo khadiijo cabdiraxmaan xuseen iyo ayeeyo fatima saalim saciid iyo adeerada kale ah baa la yiri cali sheekh saciid iyo saalim sheekh saciid iyo xuseen sheekh saciid maxamed cumar aljabri iyo sidoo kale baa la yiri xuseen cubayd alyaafic baa la yiri iyo sidoo kale adeer cali cubayd alyaafici iyo hooyo faadumo cali xuseen waxay dhammaantood tahaniyad u dirayaan arooska iyo aroosadda maxamed xasan sheekh saciid iyo aroosadda baa la yidhi warda yuusuf sheekh saciid oo meherkoodu ka dhacay gobolka almahra kuna aqalgalay baa la yidhi magaalada alrayda ee al-sharqiya ee dalka yeman waxay u rajeynayaan meherkaasi iyo arooskaasi wada socda ee dhex maray labadaasi caruus ee kale ah maxamed xasan sheekh iyo warda yuusuf sheekh waxay u rajeynayaan inuu noqdo midkii waara wabad khayr qabana lagu kala helo wiilii caana gabarii caanan oo loogu duceeyey aamiin dhammaalkan casho waxaa uu ku bilowday assalaamu calaykum bahda hambalyada iyo heesaha v o a calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan kalena yidhaahdeen axmed inshaar cabdille iyo maxamed shariif moxamed nuur iyo ubax maxamed guuleed iyo hodan maxamuud axmed iyo cabdinuur barkhadle iyo yuusuf maxamuud cusmaan iyo xamde cali gaani axmed cabdi caydiid iyo saxane shariif daahir iyo dhammaanba reer shariif daahir waxaana ay jecel yihiin in ay salaamaan halkana ay tahniyad ka gaarsiiyaan cabdiqadar shariif daahir iyo nimco cumar ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalo madaxda jabuuti dhambaalkana waxaa ugu horeeya dadka diraya danjire maxamed cali mire qonsulka guud ee safaaradda soomaalida ee south africa iyo cabdiraxmaan sheekh cumar ukun waa guddoomiyaha guud ee jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka north west iyo sidoo kale garaad mawliid xareed ismaaciil iyo cabdiyare cabdulqaadir ganda iyo xaaskiisa maxamed xasan haliil iyo faarax sheekh mukhtaar iyo maxamed cabdikariin indhabuur iyo liibaan aadan suuley sheekh cabdisalaan sheekh maxamed ku qur-aan buu ku magac dheeryahay iyo sidoo kale sheekh maxamed deeq nuur warsame iyo gaarane axmed dheere iyo axmed sheekh maxamed xaaji xasan iyo adeer cabdixakiin aadan dicle iyo nasro maxamed dhaqane iyo maxamed sheekh xuseen sandheere iyo sidoo kale dahraan buule aadan iyo aadan cabdille cismaan iyo cabdifataax sheekh cumar iyo axmed muuse inji wuxuu ku magac dheeryahay majarani iyo ugu dambeyntii shukri cabdi jaamaan waa asxaab fara badan dhammaantood waxaay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan marwa fawsiye abuukar maxamed iyo seegeeda xasan ciise cali mire oo meherkoodu ka dhacay magaalada bretoria ee dalka koonfur africa waxaana leenaha bay yidhaahdeen guurkiina guur khayr leh gurigiinana guri nagi guulow ka yeel aamiin bay leeyihin aniguna aamiin kalaan ugu daraya
waa hagaag waa dhegeystayaashan waxaan usoo qabanaynaa dhinaci heesaha haddaan ku noqon caasho mala dhaayahayga ay calaf lagama dhuuntee dhakhtar bay sukeen qoray haye dhakhtarka muxuu yidhi hade dhakhtarku wuxuu yidhi dawa isku tihiin sharoob baa isku tihiin waa isu qalantaan oo afka dhakhaatiirta lagu qoray sooma doctor's prescription waxaa ku luqeynaya qof walba luuqadu yaqaano wax ku qora hadduu dhakhtarka soo qoro prescription haddaad adigu qorto en en waa tabinaysaa waa war aad iyo aad
yaa ku luqeynaya ibrahim hoostaas maxamed cali burci
caduudhugato geelqabo ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuurtaaye anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay caroosan dhinacaysa saare aduudhugato geelqab ma dhadhamiyo geeda wuu godaasha dhuurtaaye anna cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaado wabalaygu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa saare maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukendigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendigay dakhtar bay suukiin qori adna weheli madhaadan dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadan adna weheli madhaadanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadanid dakhtar bay suukiin qoray adna weheli madhaadanid adna weheli madhaadanid maydhananka geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynin dhuuxiyo lafahaai wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maydhananka geliyo sida dhaydacaana luma dhamo jacaylku laguma dhaashto cashaqa dayalhaw umalaynine dhuuxiyo lafahay wa wax dhiiga kaajaqa caafimaadka kaajara maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendigay maladhayahaygaay calaf lagama dhunte maladhayahaygaay calaf lagama dhunte kitaabay sukendigay dakhtar bay suukiin qoray adan la weeli ma dhaadaanin dhakhtar bay sugeen qoray adan la weeli ma dhaadaanin adan la weeli ma dhaadaanin dhakhtar bay sugeen qoray adan la weeli ma dhaadaanin dhakhtar bay sugeen qoray adan la weeli ma dhaadaanin adan la weeli ma dhaadaanin
dhakhtar bay isu keen qoray adna weli ma dhaadanid codkii macaana ee fanaanka maxamed cali burce ayaan intaas kusoo gebagabaynaynaa caasho warqada xigta haddii aan akhriyo waxay naga soo gaartay xuseen maxamed isaaq iyo hooyo ambiye samow iyo hooyo xabiibo daa'uud jamiila sheekh mustaf hindiyo sheekh mustaf iyo tamiimo sheekh mustaf madiine sheekh mustaf iyo cumar sheekh mustaf iyo cabdiwaaxid sheekh mustaf iyo cabdifataax sheekh mustafa maxamed cabdiraxmaan ibraahim iidow axmed iidow iyo jamiilo sheekh yuusuf waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan mukhtaar sheekh maxamed iyo waxay yidhahdeen habso macalin oo gabarh ugu dhalatay degmada wajaar xaafadda township gabadhaasna waxaa loo bixiyey raxmo waxaana ay leeyihiin ducada idinka le waaye allah ka dhiga raxmatii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda ugu horeyn v o eda waa salaamayna baa layidhi marka xiga annaga oo kalaa hooyo xabiibo jaamac khayreho iyo nuuro suge hooyo salaado suge hooyo xaliimo cali cabdi iyo abi cali muumin aadan iyo abti mahad suge iyo abti bacaafe suge dhiibaan salaad maxamed xaaskiisa ah leyle maxamed faarax iyo caruurtooda ah maxamed kaafi cali muumin xaaskiisa iyo caruurtiisa nimco axmed cabdi nimco sharaf iyo caruurteeda xabse ciise cabdi indhodeera baa la yidhi iyo sidoo kale sahre cabdi axmed socod wanaag iyo maxamed aadan ibraahim iyo idris cali muumin iyo faadumo cali muumin cabdilcasiis cali muumin asxaabtu ay fara badan taase haatee bal aan dhamaystiro inta dhiman cabdiraxmaan maxamed aadan koronto iyo maryan sheekh yuusuf cismaan iyo khadiijo maxamed cali khadiijo yare iyo maxamed cabdi shooble iyo mukhtaas aways xasan iyo cabdifataax arizona iyo cabdinaasir maxamed cali france dhammaan dadkana waxay tahaniyad farxad dhalasho ah u dirayaan baa layidhi nuuraddiin cali muumin iyo xaaskiisa duniye cabdi axmed oo ay gabar igu dhalatay cisbitaalka madiine ee magaalada muqdisho lix iyo labaatankii bisha oktoobar ee sanadka laba kun shan iyo tobanka dhammaan waxaa la yidhi gabadhaasina kusoo biirtay waxaa la gabadhaasi reerka kusoo biirtay baa layidhi waxaa lagu sameeyey ayaydeed oo waxaa loo bixiyey baa layidhi xabiibo nuuraddiin cali muumin waxaan leenaha bay yidhaahdeen noqo mid anfacda dadka diinta iyo dalka aniguna aamiin ayaan u raacinaya heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaashan uu soo qabanayna caashahay oo heestalku dhegeedu yahay foos waxaa ku luqaya fanaanka cabdinuur daljir iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa dabcan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka soo socda haddii uu eebbe yidhaahdo kulmi doono waa caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan dandure oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
sankiyo quruxda oslo oslo kibeeyo farxadiyo farxadiyo asluubta farxad lagu lagu kardaashi farxad lagu lagu kardaashi sankiyo quruxda oslo oslo kibeeyo farxadiyo farxadiyo asluubta farxad lagu lagu kardaashi farxad lagu lagu kardaashi fadlka ma xarooto فضيت مد ومدلا فضل كما عروس فضيت مد ومدلا فضل كما عروس فضيت مد ضيتمت وما دلم فضلك ما عروسه ضيتمت وما دلم ضيتمت في الشارع فوقها قمدا أيه مطيشة فوقها قمدا أيه مطيشة فوقها قمدا أيه مطيشة codkaasina wuxuu gebagabo u ahaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahin aadan caashe cod iyo daandure eeda la socodsiinayey